bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbihi aجmaciin ama bacd waxaan sugaynay kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulayman bn lashcaf asijistaaniyi raximah اllahu tacaala qaala اlimaamu abu dawuuda raximah اllah baabu nuzuuli bmina baabu nuzuuli hada kani baabu bayaani xukmi nuzuuli degid la dego xukunka ku soo arooray caddayntiisii uu baab yahay biminan fii minan mina la dego xukunkaa caddayntiisiiba u baab yahay oo halkan wuxuu uga hadlayaa marka nusuulu mina degitaankeeda unbuu hadda tilmaamaya mabiidka iyo baabab dambe ayuu ku sheegi doonaa mabiitu minan ayb laakiin hadda u nusuulka xaajigu uu degaayo mina iyuu halkan kaga warramaya qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna أحمد بن حنبل qال أخبرna عبدالرزاq qال أنbأna معmر عن حمyد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبدالرحمن بن معاad عن رجل min أصحاaب النبي slى الله عليه ولي وسلم qاal إbhaamka marka صxaabiga dhib ma leh mar haddii ninkan uu ku sifeeyey can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam uu yidhiba qaala waxa uu yidhi khaطba الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga ayaa khudbo akhriyey annaasa dadkiiba u khudbo akhriyey biminan fii minan ayuu ugu khudbo akhriyey wanazlahum waana dejiyey manaasilahum meelihii ay degayeen buu dejiyey faqaala waxa uu yidhi liyanzil ha dego almuhaajiruuna muhaajiriintu ha degeen haahunaa meeshaan wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa maymanati alqiblati qiblada midigteeda ayuu ishaaray waalansaaru ansaarna ha degeen haahunaa meeshan wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa maysarati alqiblati qiblada bidixdeeda yacnii macnuhu waxaa weeyaan qofku haddii mino uu dhabarka aadiyo oo dhankan marka qiblada uu wejigiisa u jeediyo dhabarka dambena uu mino aadiyo midigtiisa iyo bidixdiisa ayaa laga kala wadaa maymanat اlqibla iyo maysarat اlqibla ayb ee qiblada iyadu maysare i maymano ma laha laakiin qofka qaabilayo ayaa maysare i maymano leh marka macnuhu waxaa weeya ninku markuu mino joogo oo qiblada uu u jeesto mino dhabarka guryihii minaad ama qaybo ka mida minona uu dhabarka mariyo wejigiisiina uu qiblada u sii jeedo dhanka midigna muhaajiriintii buu dejiyey dhanka bidixna ansaarti ayb macnuhu marka sidaa weeyaan xadiid kalena waa noo imaan doonaa waxuu dhihi doonaa muhaajiriinta waxaa la dejiyey masaajidka hortiisa qiblada ansaarna xagga dambaa la dejiyey yacnii kuwanna xagga dambe ha laga dejiye laakiin maysarada xaggeedaa la dejiyey ansaarta muhaajiriintuna waxaa la dejiyey maymanada oo xoogaa horayna soo ah ayb labada xadiid marka isku macno unbay ishaaraya waashaara walansaaru ansaarna haahunaa meeshan ha degto wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa maysarati alqiblati qiblada bidixdeeda ayuu ishaaray uma liyanzil innaasu dadka ha degaan ayuu yidhi xowlahum iyaga agagaarahooda agagaarahooda marka xowla almuhaajiriina waalansaarna dadku ha degeen ayuu yidhi marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in mino la dego xaajigu inuu mino dego inay ka mid tahay manaasikulxaji waalcumra amaa yacnii mabiidka la baryaayo iyada inay waajib uu yahay iyo ciddii laga rugseeyey iyo axkaamta mas'aladaa meel dambe ayuu ku keeni doonaa in sha allahu tacaala qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayu yowmin yowm maalinteebaa yaxdhubu uu qudbaynayaa biminan fii minan mina dhexdeeda uu ku qudbaynayaa maalinteebuu marka qudbaynayaa mino dhexdeeda uu ku qudbaynayaa khudbooyinka xajka la qudbeeyaa ilaa afar meelahaasaa la gaarsiiyaa oo yacnii sunnada ay tahay inuu imaamku khudbeeyo khudbo waxaa weeyaan yowmu saabic waa intaan yowmu tarwiyaba la gaarin oo sideedaadka aan la gaarin maalinta toddobaad waa qudbaynayaa imaamka wuxuuna dadku u sheegayaa xajkii iyo sidii loo gudan lahaa ile maalinta berita ah dadkii mino ayay aadayaan markaasna ayb taas iyada marka waa yowmu saabica waa kow khudbada labaad waxay dhacdaa yowmu carafa oo yowmu haamin lama qudbeeyo iyada oo maalinta mina la deggan yahay oo berrina laga bixi rabo carafaad la aadayo yowmu carafa isagu wuu khudbeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana la khudbaynayaa wuquufkii iyaa dadka looga sheekaynaya iyo mabiidka musdelifo iyo axkaamahaas ayb yowmu naxri ama maalinta dhuundhowga oo maalinta tobnaad yowmuulxaji alakbarna waa la qudbaynayaa oo nebigu waa qudbeeyey oo maalintaana ad acmaashii xajka jamaraadka sida loo tuurto iyo xalqigii iyo naxrigii iyo iyou dadkii uga sheekaynayaa khudbada afaraad waxaa la yidhaahdaa khudba waxaa weeyaan awsadu ayaami tashriiq ayayaamu tashriiqa dhexdeeda ayaamu tashriiq waa koob iyo tobanka labaiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka awsad marka labaiyo tobanka ah koob iyo toban iyo saddexiyo tobana dhinacyada ka xigaan awsad marka waxaa ah maalinta koob iyo tobnaad labaiyo tobnaad marka yomyacni yowmu nafri alawalna waa la yidhaahdaa maalintaana waa qudbaynayaa qudbadaa marka yowmu nafri alawal waa qudbad dardaaran ah waa ile xajkii dadbuu u dhammaanaya iska baxaayo oo tegaayo marka in dadkii uu adkaartii iyo yacnii taqwada alleh iyo wixii kale marka ku wajahan dawaafulwidaaca axkaamtiisa ayuu ku ayaa dadka loogu sheegaa meelahaas marka khudbadaha afar weeyaan afartaa khudbadood mid walbaa marka maxal ayay leedahay iyo mowduuc looga hadlo mid walbaana mowduuca ka horeeyo ee la geli raba ayaa dadka lagu tawciyeeyaa oo sunnadu ay tahay ayb dadka marka gobol innaga waxaa weeyaan tawciyaadkaas war uma haayaan maalmaha marka ay dadku un muxaadaraynayaan mowduucyo kale ayay iska galaan laakiin camalka ugu horeeyo la galo waxaa weeyaan qofkan berri shaqada uu qaban rabo in la baro oo sida sharciga ahayd sunnada nebiga ahayd loo tuso ayb taasaa laga rabaa marka yowmu saabic iyo myowmu carafa iyo yowmu alxaji alakbar ama yani yowmu naxriga iyo yowmu nafri alawal labaiyo tobanka afartaas khudbaa nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam alimaamu nawowina majmuuca ayuu ku sheegaa qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa huwa abu kurayb qaala ahbarana bnu اlmubaarak huwa cabdullahi bn mubaarak almarwasiy can ibraahima bni naafic can ibni abi najiix can abiihi can rajulayni min bani bakrin qaala waxay yidhaahdeen ra'aynaa rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii baan aragnay can rajulayni min bani bakrin waa saxaabo labadaa nin maxaa yeeley nebigaan aragnay bayba leeyihiin ra'aynaa rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan aragnay yakhdubu isoo qudbaynaya beyna awsadi ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa dhexbartankeeda yacni dhexdhexdeeda ee uu qudbaynaya ayaanu aragnay nebiga waa maalinta labaiyo tobnaad wa naxnu annaguna cinda raaxilatihi gaadiidkiisa agtiisa ayaan ahayn wa hiya iyaduna khudbatu rasuuliillahi sal ll ly salam waana khudbadii nebiga allatii khadaba biminan uu mina ku qudbeeyey waay dabcan yowmu naxrigana nebiga mino waa ku qudbeeyey laakiin iyagu midaanay arkeen marka yowmu naxriga iyo middan labaiyo tobanka la qudbaynayo labadan iyaga waxaa lagu qudbeeyaa minaa lagu qudbeeyaa midda carafana carafaa lagu qudbeeyaa agteeda waadii curana midda toddobadana makaaba lagu qudbeeyaa iyada ile weli lama soo aadin mina ma ogtahay maalinta toddobaad alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay saddexda qudbo midda carafo marka laga reebo saddexda kale waa halhal qudbo labalaba ma aha amaa yowmu carafa laba ayuu waa qudbaynaya waa fadhiisanaya adana waa qudbaynayaa aadaankiiba marka iyo iqaamadii baa la gelaa ka bacdi middaa isagu laba waay ayuu leeyahay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala akhbaranaa abu caasim wahuwa nabiil qaala akhbaranaa rabiicatu bnu cabdiraxmaan ibnu xusayn ibnu xisninna waa la yidhaahdaa rabiicaة bn cabdالرaحmaan bn xisn wahuwa maqbuul akhraja xadiiثahu albukhaariyu fii khalq afcaali اlcibaad wabu daawuud qaala xadaatnii jadatii saraau bintu nabhaan saraau bintu nabhaan hiya صaxaabiyat صaxaabiyad weeyaan iyada wa kaanad waxay ahayd saraa rabbata beytin guri sanam yaallay oo guryihi asnaamta lagu caabudi jiray mid maamuli jirtay ayay ahayd filjaahiliyati xilligii jaahiliyada wa kaanad rabbata beytin yacnii saadinaday ahayd nacam dadka asnaamta u khidmeeya oo guryaha markaa guriga sanamka macbadka camal u ah kuwa joogjoogo ka khidmeeyo ayay ka mid ayay ahayd ayb rabbata beytin marka macnaha baa loo jeedaa qaalad waxay tihi khaa markaa dabcan way islaamtay qaalad waxay tihi khaطabana الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam nebigii baa noo qudbeeyey yowma ru'uus maalinta yowma ru'uus yowma ru'uus marka waa maalinta labiyo tobnaad faqaala waxa uu yidhi ayu yowmin haada qulnaa allahu warasuuluhu aclam qaala alaysa awsada ayaami الtashriiq ama yowmu ru'uus maalinta yowmunaxrigaba in laga wado iyadana waa dhici karta maxaa yeelay madaxa dadku badanaa marka ay yacnii xalqu ra'si bay sameeyaan oo xalqu shacri timihii bay xiirayaan maalintan ayb alru'uus marka laakiin waxaa un loo badan yahay inay maalinta labaad ayaa mutashriiqa ay tahay shaarix wuxuu leeyahay liannahum kaanuu ya'kuluuna fiihi ru'uusa alabaaxi udxiyooyinka iyo hadyigii la qashay madaxyadiisa ayay cuni jireen ayb marka ym maalinta maalintaasuu marka uu leeyahay wa huwa alyowm الثaani min ayaami الtashriiq faqaala waxa uu yidhi ayu yowmin hada qulnaa allahu warasuuluhu aclam qaala alaysa awsada ayaami الtashriiq miyaynan ahayn marka sidaan ayu yowmin haada maalinta uu yidhi maalinta tobnaaday ahayd yowmunaxri ma aanay ahayn xadiidkan marka waa daciif oo ninkan marka rabiicatu bnu cabdiraxmaan ibni xisn oo isaga waxaa ku jiro maqbuul ah oo mutaabacu u baahan yahay ayb qaala abu daawuud wakadalika qaala camu abi xurata araqaashiy annahu khaطba awsada ayaami الtashriiq sidaa buu yidhi khudbadaa iyadu way jirtaayo xadiidka horaa naga kaafayaan yani naga kaafinaya baabu man qaala khaطba yowma الnaxri baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi khaطaba nebiga wuu khudbo akhriyey yowma الnaxri maalintii tobnaad qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala ahbaranaa hishaamu bnu cabdilmelik huwa abulwaliid aطayaalisiyu weeyaane iqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitt qال أخبرنا عكرمة قال xدثني الهرmاس بن زياد الباهلي qال عكرمة بن cmاaر isaga keliya un baa ka wariyey hirmaaskan waana صaxaabi isaga qaala ra'aytu النabiya slى الlaه عليه aلي وsلم nebigaan arkay yخdب الnaasa isagoo dadka uu khudba akhrinayo calىa naaqatihi hashiisii alcadbاء cadbاء la dhihi jiray korkeeda isagoo uu khudba akhrinayo yowma اlأضxىa maalinta yacni yowmuladxada biminan fii minan mina dhexdeeda oo uu qudba akhrinayo maalintaa marka tobnaadka ah yowmuladxaa waa maalinta tobnaadka udxyadu bilaabanto marka maalinta ayadaa inay qudbooyinka marka la akhrinayo mid ka mida inay tahay ayb waana hal qudbo iyada marka maalinta axkaamta jirto iyo yaa u sheegayaa oo naxrigii iyo xalqigii iyo dawaafkii iyo dawaafulifaadihii iyo ramyiga dhagax tuurka iyo waxyaabahaas buu kaga hadlaya qaala xadaanaa muammalun qaala xadaanaa mu'mmal yacni bna alfadl alxaraaniyu qaala ahbarana alwaliid qaala ahbarana bnu jaabir qaala ahbarana sulaym bnu caamir alkilaaciy samictu abaa umaamata yaquul samictu khudbata rasuuli illahi sal ll ly slam nebiga khudbadiisii baan maqlay biminan uu ku akhriyey uu ku khudbeeyey yowma anaxri dhuundhowga maalinkeeda waa maalinta ciidda maalinta tobnaad marka yowmunaxrina in markaa khudbo ay leedahay baabun ay haada kani baabun baab weeyaan ayu waqtin waqtigeebaa yaxdubu uu khudbaynayaa yowma naxri maalinta yowmunaxriga yowmunaxri in la khudbaynaya waan aragnay laakiin wakhtima ayuu ka khudbaynayaa maalintaas qaala xadaanaa cabdulwahaabi bnu cabdiraxiim addimashqiy qaala ahbarana marwaan wa marwaanu bnu muxamed marwaanu bnu mucaawiyata alfazaariy can hilaali bni caamirin ilmusaniy qaala xadaanii raafic bnu camrin اlmusaniy qaala ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan arkay yakhdubu nnaasa isagoo dadka u khudbaynaya biminan mina xiina markii irtafaca aduxaa barqadu marka ay yacnii soo kor noqotay oo yacnii ay barqan noqotay calaa baqlatin oo ugu qudbaynaya baqal shahbaa'a ee cad guduudna uu ku jiro calaa baqlatin baqal korkeed isagoo markaa ku fadhiyo shahbaa'a ee markaa guduud iyo caddaan caddaan iyo guduud isku jiro leh wa caliyun calina radia allaahu canhu yucabiru canhu uu ka tarjamayo nebiga yanii yucabiru canhu macnaheedu waxaa weeyaan uu muballiq u yahay ilaa khudbadii dadka aad bay u tiro badan yihiin nebiga waa khudbaynaya calina waa ka sii gaarsiinaya markuu nebiga wax sheegaba calina dadka aan maqlaynin buu sii gaarsiinayo muballiq buu ahaa waay macnaha waannaasu dadkuna bayna qaa'imin iyo waqaacidin ay isugu jiraan kuwa fadhiyo iyo kuwa taagan dadka qaarna ay taagan yihiin kuwana ay fadhiyaan waxaa laga qaadanayaa marka macnihii loo baabaystay oo ah yowmunaxri khudbada imaamka uu akhrinaya waxaa sunnaa inay noqoto wakhtiga barqada wakhtiyadan hadda jira yacnii waxa uu carafo unbaa khudbada lagu akhriyaa bis maalinta toddobaad iyo middii maalinta maalintan yacnii yowmunaxriga iyo lama sameeyaba dadka iyagaa kala ordaya ayb kuwan kale iyada yowmu nafri alawal midda la akhrinayo ee la sheegana dadkii unbaa intii meel uun isla degan baa isku muxaadaraysanayb ee meeshii marka imaam guud oo dadku khudbadiisu ay aadaan male un middaas yowmu carafo unbaa jirto tan ka warqaban ayb riwaayadan isagu cali wuxuu leeyahay raawigan wuxuu leeyahay wa caliyun radia allaahu canhu yucabiru canhu xadiidka soo socdana wuxuu leeyahay guryaheenna annagoo joogno ayaa ilaahayna maqashiiyey nebiga sawdkiisa marka intuba waa dhici kartaa oo markaa nebiga mucjiza mucjizaadkiisa ka mida bay noqonaysaayo hadalka uu meeshaa ka hadlay ummaddii guryaha iyo tyacnii meelahan dadku ay deggan yihiin degganaa yaa nin walbaa gurigiisa meeshuu degganaa isagoo taagan ayuu maqlayay baabu maa yudkaru baabu maa yadkuru اlimaamu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yadkuru اlimaamu imaamka uu sheegayo fii khudbatihi khudbadiisa uu ku xusayo biminan fii minan uu ku khudbaynayo qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa cabdulwaariث huwa bnu saciid aلtanuuriyu iqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can xumaydin اlأcraj can moxamed bni ibraahim aلtaymiy can cabdiraxmaan bni mucaad aلtaymiy qaala waxa uu yidhi khadabanaa rasuulu ullahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa noo qudbeeyey wanaxnu innaga oo biminan mina joogno fa futixat asmaacunaa dhegaheennii baa la furay xataa kunnaa ilaa aan ka ahaanay nasmacu inaan maqlayno maa yaquulu wuxuu dhahayo wanaxnu annaga oo fii manaasilina guryaheenna joogno ayb middan marka uu sheegaya waa midda markaa ayb waa middan marka kuwii uu mino iyo markaa nebiga uu ku sheegayey wanaxnu fii manaasilina annagoo marka manaasisheenna iyo guryaheenna aan jirno aan joogno fadafiqa wuxuu gudagalay yucallimuhum inuu baraayo oo nebigu marka taasuu gudagalay fadafiqa wuxuu gudagalay yucallimuhum inuu barbaraayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii manaasikahum acmaashoodii inuu baraayo xataa balaga aljimaara xataa balaqa ilaa uu ka gaaray aljimaara ramyuljimaarki ay ramya aljimaari dhagax tuurkii ilaa uu ka gaaray axkaamteedii xataa balaqa aljimaara macnaha waxaa weeyaan hadalka uu hadlayey iyo dadkii uu waxu sheegayey iyo hadalkiibaa waxaa la soo gaaray axkaamu ramyi ljimaar ayb ee ilaa uu jamaraadkii ka yimid ma ahan macnaheedu xataa balaqa aljimaara ilaa uu ka gaaray fawadaca isbacayhi labadiisii farood buu saaray assabaabatayni murugsatada ayb labadan marka murugsatada ee yacni fartan suulka ku xigto ayb fawadaca isbacayhi assabaabatayni ayuu isa saaray nusaha qaar fawadaca asabaabatayni fii udunayhi bay ayay leeyihiin laakiin labadan maxaa weeyaan marka labada farood buu isa saaray nebiga labadaa sabaabataynkousaa isa saaray uma qaala waxa uu yidhi bixasa alxadfi irmuu tuurta bixasa alxadfi iyo bixasa alkhadfi labadaba waa la dabdiyey dhagaxa farganka ama finiinka dhagaxiisa oo kale tuurta ayuu yidhi bixasa alkhadfi finiinka ama farganka dhagaxiisa oo kale ku tuurta marka labadan farooda sidaa uu isu saaray fargankii ayuu marka tilmaamayaa nebiga sal l slam ila dad dheeroo laga yaaba inaana codkiisa maqlaynin baa jiri karaane ayb ama hadday maqlayeenna aan arkaynin yacni kuwa arkaya iyo kuwaan arkaynin iyo dadkii waa isugu jireen marka kuwii arkaya buu u ishaarayaayo labadiisan faroodo murugsatadaabuu saa isu saaray markaasuu yidhi bimili xasalkhadfi bixasa alkhadfi farganka quruurixiisa oo kale ku tuurta yacni fargankaasaa loo tuuraa ta dhagaxa la geliyey yacni labadan farood ayaa lagu tuuraa marka isagiiba ugu tilmaamaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam ee macnuhu ma ahan jamaraadka marka la tuuray saanaa loo tuurtaa lagama wadan sidaa u tuurta macnaheedu maaha si caadi unbaa dhagaxa loo tuurayaan macnuhu marka ishaaradu waxay ku dhacay marka waa tafhiim uma amara almuhaajiriina muhaajiriin markaa dhagax yar ayuu ishaaray dhagaxan marka un dhagax waxaa weeyaan digirtan waaweyn dhagax la-eg digirta waaweynka dhagax la-eg oo kale yaa la tuuraa uma qaala waxa uu yidhi bixasa alkhadfi uma amara almuhaajiriina muhaajiriintii buu amray fanazaluu way degeen fii muqadami اlmasjidi masjidka hortiisa ayay degeen oo dhanka midigna ah qiblada dhankeeda midig ah wa amara alansaara ansaar buu u amray fanazaluu waxay degeen min waraa'i ilmasjidi masjidka gadaashiisa oo dhanka bidix ah ayb uma nazala annaasu dadkii baa degay bacda daalika meelahaas ka gadaale ayay degeen dadkiina marka marka uu leeyahay yani xadiidkan kii hore unbau la macnayahay qolana hore qolana gadaal qolo walba marka qiblada qolana waxay ka degtay midig muhaajiriinta qolana yani bidixda ansaarta gadaalay soo jireen muhaajiriintana horay ayb masjidka la sheegayana waa masjid اlkhayf waa masjid اlkhayf weeyaan bifatxi اlkhaa ayaa loo dabdiyey masjid اlkhayf ayaa leedahay toddobaatan nebi ayaa ku tukatay masaajidkaas ahar sidaa dhahayo ayaa jiro saxiix ah ayb isagoo laakiin manaasigta xajka iyo ka mid maahan dabcan haddii la ysaga tukada way fiican tahay salaadi kugu qabato jamratulcaqabada agteeda yani jamaraadka dhinaceedan marka bidix ayuuna ku yaallaa masjid ulkhayf kaasay marka degeen horay iyo gadaalay ka kala degeen ayb maxalushaahidka marka waxaa weeyaan imaamku baabu maa yadkuru اlimaamu fii khudbatihi biminan khudbada mina maxaa lagu sheegayaa fadafiqa yucallimuhum manaasikahum maxalushaahidka waa kama dadkii wuxuu nebiga gudagalay inuu baraayo manaasigtooda acmaasha xajka acmaasha xajka baa dadka yaa lagu baraya ayb muran kale iyo masaa'il kale iyo waxaa weeyaan dib in loo dhigo waa kuwaas masaa'isha markaas taagan ee qofka wareersan ee jaahilka ah haddii uu qalad u sameeyo ay dhici karta inay wax uga xumaadaan taasaa loo sheegayaa towxiidka isaga dabcan waar koow dabcan yani dadkii marka in towxiidka haddii loo sheegaba ka gadaale acmaashan xajka in loo sheego lagu baraarujiyo yaa laga rabaa ilaa towxiidka isagada waxba ma ansaxayaan la'aantiisa ayb dadka meesha soo aadaana akaruhum towxiidka ma yaqaanaan ayb ummad aad yaabaysaa yaa imaanaysa nacam oo waxba aan ka fahamsanayn ayb marka dadkaasoo kale marka in fursaddaas looga faa'iideeyo adiga laftirkaaga dad waxaad arkay un gees walba ka yimidoo soomaali ah hadaad marka waxu sheegi kartid ood risaaladii towxiidka ku reebi kartid waa lagu reebaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yabiitu bimakkata maka ayuu baryayaa xaajigu layaaliya minan habeenada mina habeenada minaad wuxuu baryayaa yani baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yabiitu bimakkata yacni alxaaju xaajiga yabiitu bimakkata maka baryayo layaaliya minan habeenada mina habeenada ay mina baritaankeeda habeenadan la sheegaya marka waa waxaa weeyaan waa kooiyo tobanka habeenka kooiyo tobanka soo gelaayo labiiyo tobanka habeenka uu soo gelaayo labadaa habeen ugu yaraan qofkii inuu daaha rabana habeenka saddex-iyo tobanka habeenada kuwaas way maalinta sideedaad ma aha iyada qofka isagu markaa yacni maka baryayo qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana abu bakrin moxamed bnu khallaadin اlbaahiliy qaala akhbaranaa yaxya can ibni jurayj yaxya bnu saciidin alqaطaan weyaan can ibni jurayj qaala xadaanii xariizun aw abu xariiz ashaku min yaxya أنه سمca cabdالرaحmaaن بن فaruuq yسأل بن cmر isagoo weydiinayu maqlay ibn cmar qaala waxa uu yidhi inaa anaga natabaayacu cabdiraحmaan baa dhahaya inaa anagu natabaayacu ama nabtaacu waan iibsanaa biamwaali الnaasi dadka amwaashoodaan iibsanaa yacnii dad ganacsanayaan dhahay fayaأtiي axadunaa midkaan wuxuu imaanayaa makata maka fayamiitu cala almaal maalkii ayuu ilaalinayaayoo la baryayaa oo maalkii uu iibsaday oo aan la soo qaadi karin ayuu agtiisa baryayaayoo maka ayuu wax ka iibsanayaa halkaasuu marka joogayaa maalkuu ku ilaalinaya fa qaala waxa uu yidhi ibnu cumar amaa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu fabaata biminan mina ayuu baryey maka ma uunan baryin wadalla yacnii waana ku subxaystay waana ku yacnii barqaystay wadalla bimacnaa waxaa weeyaan ay aqaama fi nahaar maalintiina makuu minuu joogay habeenkiina minuu baryeybu baata macnaheedu waa baryey waaye wadallana waxay noqonaysaa maalintiina waa ku sugnaaday marka waa in mino la joogo waa marka habeenkii iyo maalintiina laakiin mabiidkaa muhim ah ninku maalinka haddii unta ka tago maka aadow soo noqdo habeenka unbaa muhima baryitaanka ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jira ayb marka xadiidkan marka wuxuu ishaaraya isagu inkastoo alxaafid ilmundirina waa ka aamusay abu daawuudna wuu ka aamusay isaga marka cilla ayuu leeyahay waxaana laga fahmayaa in xataa qofka maalka ilaashanaya inuu mino joogo un inay tahay marka joogitaanka mina waa jiraan laakiin qofkii dan leh baabab kaleu ku keeni doonaa iyo meelo kale iyo xadiidkan soo socdaba hadda qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbarana bnu numayr wa abu usaama ibnu numayr waa cabdullahi bnu numayr abu usaama xamaad bnu usaamata alkuufiy labaduba waa iqaat can cubaydillaahi can naafic can ibni cumara qaal istaadana alcabaasu cabaas wuxuu ka idin dalbaday rasuul اllahi sal ll slam nebiga an yabiita inuu baryo bimakata maka inuu seexdo layaaliya minan habeenada xujaajtu ay mina joogaan inuu isagu maka seexo sababta waa maxayna min ajli siqaayatihi waraabinta uu haysta darteed oo dadkii yacnii dawaafka soo aadi lahaa ee biyaha zamzamka in laga waraabiyo la raba dawaafulifaadahu tobankana waa la sameeyaa kooiyo tobanka labiyo tobanka wakhti male isaguna wakhti uu bilowduu leeyahay laakiin wakhti kale u dhammaanaya male isaga marka dadkii soo waaridayey oo imaanayey maka ayuu biyaha zamzamka marka uu u dhaaminayay siqaayada marka waxay ahayd arrin ay iyagu lahaan jireen kacbada in loo adeego oo loo khidmeeyana dee sharafay ahayd marka cabbaas wuxuu leeyahay innaga haddaan reer cabbaas nahay maadaama aan siqaayadii leennahay habeenkii ma baryi karuu leeyahay mina marka maka inuu baryo ayuu ka idin qaatay si uu dadka xujaajta oo u waraabiyo fa baata markaa wuxuu yidhi fa'adina lahu nebigu waa u idmay fa'adinadaas iyo ista'dantudaa marka waxaa laga qaadanayaa mabiitu minan inuu waajib yahay ilaa waajib unbaa laga idin qaataa lana idmaaya shaygan hadduu awalba sunno aha ma'duunowba ahaa soomaha dii yacnii mabiitu minan hadday iska sunno tahay oo yacnii manduub haddii uu yahay uma baahdeen inuu isti'daan weydiiyo fa'adina in la yidhaahdana uma baahdeen ilaa ninku shayga yacnii manduubka hadduu doonana waa samayn karaa hadduu doonana wuu ka tegi karaa haddaanu nacaynin iyada culimmada marka xadiidkanay ka qaateen wujuubka saddexda mhabeennada yacnii mina ayaa mutashriiqa ugu yaraan labada habeenoo hore inay waajib tahay in la baryo ilaa xadiidku waxaa kaloo tusayaa dadka asxaabul acdaarta ee cudurdaarka leh inay iyagu maka baryi karaan ahlu acdaartii marka yaa waaye marka ahlu siqaayada waa kan waa la sheegayo dadka iyagu biyaha zamzamka ceelka soo jiidayo dadka ka waraabinayo iyaga muhimmad loo fasaxay waayo waa u jeednaa ayb hadday siqaayada loo fasaxayna ma reer cabbaas ay ku eg tahay mase cid walbo muhiimmaddaas hayso way isku khilaafaan fuqahadu mas'alo kalena markaa waxa ay tahay ma looga qiyaas qaadan karaa daruuriyaadka kale oo ninkii maalan maal baa meel uga dhumaayo hadduu mino baryi lahaa maalkiisa wax u ilaalinaya male waa ka hallaabaya xoolo ayaa ka dayacan laga yaabo in markaa uu yacni bahalle ay ka cunaan marka ma u bannaan tahay inuu leeya abeennadaha mina uu ka tago meelo kale uu iska soo baryo oo jamaraadka tuurashada uu u yimaado mabiidkii marka laga ruqseeyo way bannaan tahay saasay fuqahadu u badan yihiin wax allaale marka wuxuu xaajo daruuro leh daruuradaasoo marka ama caam ah ama qofka si khaasa u haysato way u bannaan tahay mabiidka inuu yacni waa laga ruqsaynayaa nebigu xadiidkanna ma tilmaamin inuu wax bixinayo dam ayaa kugu waajibay ma uunan dhihin demna lagama rabo bacd alculamaana siqaayada unbay u gooni yeelaan laakiin maadaama xukunka uu macquululmacnaa yahay daruuro kasta marka waa soo geli kartaa hadday daruuro yani markaa mutaxaqaq ay tahay ayb oo dadka hadda maalan yani waxaa weeyaan shaqooyinka maka ka soo qabanayo ama askar ha noqdeen ama ha noqdeen dadkan baabuurtoo dadka daldalayo iyaga ee ay dhici karta inaanay soo gaari karin ama dadkan yacnii inta xujaajtiina ah dhanna xujaajtii uga uga adeegayo uga shaqaynayo shaqadiisiina marka ay maka tahay culummadu waxay yidhaahdaan kolley mana yacnii dhulkan ardu almashaacir culummada joogto fuqahada ah waxay yidhaahdaan way u bannaan tahay sida cabaas loo ruqseeyo kale iyagun ay yacnii loo ruqsaynayaan dadkan yacnii dadka kale hagaayo oo kale yacnii jidadka iyo meelaha kale xirmo iyo shaqada marka hadday wax dhacaan degdegoo kale dadka soo gurmanayo inay gurmadaan loogu talagalay iyo qolooyinka debdemiska iyo waxyaabahaas oo iyagii yacnii xajkiina xarman mabiidka mina marka sida kuwan looga ruqseeyey iyaguna ruqsada waa helayaan maxaa yeele waxaaba dhici karta siqaayada shaqo ka sii dhib badanoo nufuus ku dhima lahayd inay iyagu hayaanaaba dhici karta marka xukunku waa macquululmacnaa waana sidaa baabu salaati biminan baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay biminan fii minan mina lagu tukanayo salaadda yacnii mina lagu tukanayo caddaynteediibuu u baab yahay salaadaha marka mina lagu tukadayo maalinta siddeedaad waa soo sheegnay koob iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka ninkii joogaayo salaadaha uu tukanayo qaala xaddaanaa musadadun ana abaa mucaawiyata wahuwa abuu mucaawiyata dariir wa xafsa bna khiyaasin xadaaahum ama xadaaahu waxadiidu abi mucaawiyaةa ayaa atamu dhammaystirnaan badane can اlأcmash can ibraahiim wahuwa الnakhaci can cabdiraxmaan bni yaziid wahuwa cabdiraxmaan bni yaziid الnakhaciy qaala sallaa cumaanu cumaan ayaa tukaday biminan mina arbacan buu ku tukaday afar wakhtiguu amiirka ahaa faqaala cabdulaahi cabdullahi bni mascuud waxa uu yidhi sallaytu maca الnabiyi salى اllahu عalيh wali wasalama nebiga ayaan la tukaday rakcatayni laba ragco wmaca abi bakrin abubakr aan la tukaday rakcatayni labo wamaca cumara cumar ayaan la tukaday rakcatayni labo zaada can xafsin xafs bni khiyaad riwaayadiisa yacni xaggeeda wuxuu ka siyaadiyey wamaca cuhmaanana waa la tukaday cuhmaan sadran qaybtii hore oo min imaaratihi imaaradiisa ka mid a yaan laba la tukaday uma atamaha cumaan wuu dhammaystiray uma atamaha wuu dhammaystiray cuhmaan oo afar buu ka dhigay salaadihii duhurka iyo casrka iyo cishaha zaada min haahunaa can abi mucaawiya zaada wuu ziyaadiyey min haahunaa meeshan laga bilaabo can abi mucaawiyata sidan buu ziyaadiyey uma tafaraqat bikum اduruqu uma markaa dabadeed tafaraqat waxaa idinku kala tagtay bikum idinka adduruqu jidadkii yanii idinku waad iskhilaafteen buu yidhi intaa kadib qof gaabiya salaadda iyo qof taam yeela waagii hore wuxuu leey xilligii nebiga waa la gaabiyey labalabo xilligii abubakar xilligii cumar qayb xilligii cusmaan cusmaan baa markii dambe salaaddii dhammaystiray dabadeed idinkii waad iskhilaafteenoo qolo gaabiso iyo qolo taam yeeshaad noqoteen ayb fala wadidtu anigu waxaan jeclaystay uu yidhi anna lii inuu ii ahaado ou ii sugnaan lahaa min arbacin ay badala arbaci rakcaatin afar ragco beddelkooda rakcatayni inay ii sugnaan lahaydaan jeclaan lahaa rakcataynka oo mutaqabbalatayni la aqbalo laba ragcoo la aqbalaa iiga khayr badnaan lahayd afartan waa sunnadii nebiga iyo tiidii shaykaynkii yaa ii roonaa lahayd uu leeyaan jeclaan lahaa aniga qaala alacmash acmash waxa uu yidhi faxaddaanii mucaawiyatu bnu qura can ashyaakihi anna cabdallaahi sallaa arbacan cabdullaahi bni mascuud afar ragcoo tukaday qaala waxa uu yidhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi cibta calaa cumaana cumaan ayaad ku ceebaysay ayaad ceebaysay yani waxaad tidhi cumaan baa yani meeshan iyadoo laba lagu tukan jira isagaa afar ku tukaday cumaan baad yacni ceebayso saas baad tiri baa laga wadaa uma sallayta arbacan afar adigana waa tukatay seed u wadaa baa leedna waxaad ku ceebaynaysa adigii baa haddana wax ka sameeyey qaala waxa uu yidhi alkhilaafu sharun alkhilaafu khilaafka sharun shar weeyaan sidaasuu yidhi waxaa laga qaadanayaa marka amiirka mas'alo u dhaxayso sunno iyo ibaaxo yani waxaan ujeedaa yani mas'alo u dhaxaysa yacni mas'alo iyadu yacni u ah mustaxab ah sunno ah hadduu imaamkii isagu uu ka tago ee adigiina markaa ay cibaadadii markaa kugula xihan tahay isagaad raacaysa ayb sunnadii ma samaynayso waa iska daynayn ma la dhahayo marka aawa ajarkii iyo sunnadii nebiga iyo ajarka aad goobaysid dhibka aad keenaysidaa ka badan lama ogola marka adii hadda ibnu mascuud oo halkaas laba ragco ku tukado dadkii qayb ka mida u soo go'i lahayd oo la tukan lahayd ummaddii marka waa kala tegayaan hadday kala tagaanoo kale afkaar noqdaanna hadhow marka waa isdagaalayaan marka khilaafku waxaas uu sababayaan marka mas'aladu haddaanay xaaraan ahayn ama waajib laga tegaya haddaysan ahayn qofku waxaa weeyaan daacadaa ka owleysan amiirka la adeecayo daacada marka amiirka la adee shay mubaaxa hadduu adiga kuu diro inaad ku adeecdaa waajibay adiga kugu noqonaya daacada shay mustaxabaan raadinayaa isagii baan khilaafayaa jamaacadii muslimiintana waa xaaraam iyadana ayb taasaa marka ibnu mascuud marka halkan uu ku ishaaray waxaa kaloo laga qaadanayaa mas'alada in la caddayn kara laakiin shayga mustaxabkaa ee afdalkaa dadka saanay uga dhumin qofka yaqaan inuu dadku u caddeeyo mas'aladu saan waaye laakiin aniga sidaan baan sameeyey saasaan u sameeyey ogahooda marka waxaa weeyaan ibnu mascuud waajibkiina waa gutay oo meeshaan in afartan ragco in laga fiican yahay waa sheegay khilaaf iyo shiddo iyo dhibna ma abuurin labadii maswaxoo marka isku qabsaday waxaa marka shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah uu yidhaahdaa qaacidadan kitaabkan la yidhaahdo alqawaacid alnuuraaniya fiqiga uu uga hadlo yacnii wuxuu tilmaamay masaa'isha sunanka ah masaa'isha ay dhici karto sida fadliga badan waasaan iyo ma aha culammadu ay isku hayaan oo cibaadaadkuna ansaxayaan labada dhinacba oo deliilku halkan iyo halkanba u jiidmi karo sida raajix ah waa la caddayn karaa yidhi laakiin in dadka lagu kala geeyaa ma bannaano ayb oo markaa isaga wuxuu ka hadlaayey aljahru bilbasmala basmalada in kor loo qaado iyo in la siraysto bismi illaahi marka hadday keenayso wuxuu leeyahay basmalada yacnii markaa mas'aladaa iyada ah haddii shicaar laga dhigto oo la yidhaahdo ciddii basmalada kor u qaadaana waa mubtadico kuwii hoos u dhigaa waa mubtadico kuwa kalaa fiican yacnii dadkii saa u kala geynayso yacnii waxay keenaysaa buu leeyahay khadkii ay culammadii salafka ku yaqaaneen waa ka baxday waxayna noqonaya mas'alada markaas qofku haddii uu masaa'ishaa labadaas dhinac dhinac intuu tacasub u sameeyo oo jamaacadii muslimka ku kala jaro oo uu yidhaha masaajidkaas aniga kuma tukanayo bisinkaa lagala jahraa oo bidcay sameeyaan ama kan kale uu yidhaahdo aniga masaajidkan ku tukan maayo bismillahi raxmaan raxiimka aniga ma maqlo waxaa weeyaan qofku wuxuu sabababa jamaacadii usaa u kala gooye marka kuwaasi wuxuu yidhi waxaa waajiba in la sajiriyo oo la canaanto wuxuuna soo gelaa min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun marka shicaar aan lagu kala tegin ninkii kala tag iyo tacasub ku muujiyo waa xisbi majmuucfataawahan waa ku sheega shaykhulislaam ibnu taymiya waa ayi mas'ala oo deliilku uu ixtimaali karo sidan iyo sidan waa laysku qaban karaa raajixu waa saan iyo ma aha laakiin hadday keenayso isu duburjeedin iyo bidca isku tuur iyo hebelna lama tukan kara iyo maxaa yeele saasuu yeelaa oy dhici karta culimmadii salafka iyagu inay isla tukan jireen iyagoo bisinku kanna uu la jahrayo kanna uu siraysanayo shicaarka noocaasa ninkii shicaar ka dhigto oo astaan sunno iyo bidco lagu kala saaro ka dhigto oo dadka ku gooyaa wuxuu noqonayaa min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacaa marka taas waxaa ku darsanaya marka waxyaabaha asbaabaha taxasubka keenaya inay ka mid tahay masaa'il daqiiq ah masaa'il yacnii ama daqiiqa fahamkoodu ama aan usuul ahayn oo usuul laga dhigo masale aan usuul ahayn ninkii usuul ka dhigee dad ku tabdiiciyo xisbi waayb maxaa yeele taxasubku waa tafaruqan un culummadu ay leeyihiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun ya maya taas in aladiina faraquu diinahum waay suurat اlancaam taasaa lasta minhum fii shay middan suurat ruumta marka wuxuu leeyahay sidaasuu marka uu tilmaamay mas'aladanna hadda marka waa gelaysa marka dadkiin yani masaa'il xataa adiladoodu aynan waadix ahayn wakhti dheer in lagu dhumiya ma aha waa lagu dhumin karaa dhinaca yacni daraasaynteeda laakiin in laga dhiga wax lagu kala saara ma aha dadka gobol baad arkaysaa masaajidkaas yacnii laba aadaana jimcada laga addimaa bidcay sameeyaan haye mayo ha ku tukaninkaas ayb masaa'il dhowr oo marka waxaa jirta aad belbele iyo dhib u keento masaajidkaas soonkii tahajudaa laga tukadaa iyo masaajidkaas yacni waxaa weeyaan saddex iyo labaatan ragcaa la tukadaa taraawiixda iyo masaajidkaas maxay ahayd jamaaca taaniya laga oogaa iyo masaajid iyadan lagama ooga iyo dhowr mas'alo waxaa jirto culimmadii salafka isku qabteen oo kutubtii salafka ku taallo oo iyagiina aysan isku tabdiicinin xaggee loo wadaa marka tabdiican iyo waxan ayb maxalushaahidku marka waxaa weeye salaadda mina lagu tukanaayo waa in la gaabiyo sunnada saas waa imaamku laakiin hadduu dhammaystiro ha ka harin adigana iska dhammaystir haddii imaamkaagii uu dhammaystiraayo yanii dadka dadka aad ku xihantao xajisiinaya iyo waxaa kaloo laga qaadanaya mas'aladan salaadda qofka musaafirka ah ou taam yeelo isagoo musaafir hadduu salaaddii taam yeelo inay ansaxayso salaaddiisa maxaa yeele haddaanay salaaddu ansaxaynin ibnu mascuud kuma daba tukadeen walidaalika marka waxaa weeyaan qasriga iyo itmaamku labaduba waa ansaxayaan salaad ahaan qofka musaafirka laakiin afdalkee ah qasriga afdal nebiguna maba taam yeelinba isagoo musaafira salaad ficilkiisuna saas u ahaa laakiin haddii nin uu dhammaystiro isagoo safar ku jiro salaaddii ku celi la dhihi maayo maxaa yeele saxaabadii oo dhan ayaa saan u tukatay mana dhici karto kulligood inay inta salaad aan ansaxaynin tukadaan saasna ay uga tagaan salaaddii ayb marka masalada taana waa laga qaadanaya xadiidkan qaala xadaثna mxamed bn اlcalاء qaala anba'na bn اlmubaarak can macmarin can الzuhriy ana cuثmaana inamaa sallaa biminan cuثmaan mina ayuu ku tukaday arbacan afar liأnnahu maxaa yeelay ajmaca cala اliqaamati iqaamo ayuu goostay bacda alxaji xajka kadib xajka kadib inuu nagaado oo meeshaa ku nagaado goostay maadaama uu muqiim noqdayna salaaddii ma dhammaystiri karo yani ma gaabin karo saasuu u wadaa waa daciif qowlkan waana sideedaba yani hadal markaa zuhri uu isagu markaa uu tawjiihinayo cumaan muxuu u dhammaystiray buu rabaa inuu yihaa cilleeyo ayb sidan marka saxiix ma ahan sababtoo ah cumaan muhaajiriintuu ka mid ahaa muhaajiriintuna uma bannaanayn saddex maalmood inay ku nagaadaan wax ka badan maka umama bannaanayn sharcigaaba u diiday sunnada cumaanyani taraajimta cumaan laga tarjamadiisa waxaa iyadana lagu haayaa cumaan inaanu mako owrka uu saaran yahay alaabta xataa ugama degsanin mako ma aanu uga degsaninba xataa marka marna ma goosanin cumaan marka muhaajiri buu ahaa ma dhici karta inuu niyeysto inuu mako dib u dego waaba laga xarimayba muhaajiriinta kaa marka taas isaga wuxuu ku yahay mana lahayo marka waxaa weeyaan qowl kala isaga wuxuu leeyahay waa ahli waxbuu ka samaystay iyaduna sawaab ma ahan qaala xadaثana hanaad bnu sariy can abilaxwas can اlmugiira can ibraahim qaala ina cuثmaana sallaa arbacan buu tukaday liannahu maxaa yeelay ittakhadaha wuxuu ka dhigtay maka wadanan wadan buu ka dhigtay iyadana waa daciif bal mugiira waa mudallis laa siyamaa weliba riwaayatuhu can ibraahim aaday u daranta waa maqbuul ma aha qaala xadaثana moxamed bnu اlcalاء qaala anba'na bnu اlmubaarak can yunus can الzuhriyi qaal lama اtakhada cuثmaanu cuثmaan markuu samaystay alamwaala maalka biطaa'if uu ku samaystay wa araada uu doono an yuqiima bihaa inuu daa'if dego sallaa arbacan buu tukaday afar qaala waxau yidhi uma akhada bihi اla'imatu a'immadii bacdahu isaga gadaashiina saasay qaateen dadkii cuثmaan ka dembeeyeyna mina afar bay ku tukan jireen tan iyadana waa daciif maxaa yeele cusmaan daa'if ma degin ee a'immadii ka dembaysayna maba ahaan jirinba sidan cusmaan markuu sidan yeelay kadib laba laba unbaa la tukadaa salaadaha afarta qaala xadaثana muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaadu can ayuub can الzuhriyi ana cuثmaana bna cafaan atama asalaata salaaddii buu dhammaystiray biminan minuu ku dhammaystiray min ajli alacraab reebaadiyihi dartood liannahum maxaa yeeley kauruu way bateen caamo idin sanadkaas reebaadiye badan ayaa soo xajiyey fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey arbacan afar liyucallimahum si uu u baro anna salaata arbacun salaadda inay afar tahay qowlkan wuxuu leeyahay cumaan reebaadiye badan baa xajkii soo xajiyey marka hadday arkaan isagoo duhur laba ragca ka dhigay iyaguna weligood labay tukanayaan ilaa iyagu qasri iyo safari ma kala yaqaanaani saddan lilbaab ayuu marka u dhammaystiray si aan reebaadiyahan u wareerin ayb middan sheekh ilalbani iyadu waa saxiix yeelay laa adri marka yacnii waxa ay kuwayaalka kale kaga duwan tahay maxaa yeeley xilliga rasuulkaba reebaadiye badan baa soo xajiyey sida xadiidka loo imaan doono xadiidka imaan doonto reebaadiyaal badan baa soo ayaa soo xajiyeen maca daalika nebigu labuu tukaday meeshaa ku tukaday weliba iyadoo nebiga sida loogu dayanayo iyo cumaan sida nebiga loogu dayanayo ay badan tahay marka hadday arrintaasi maxduur ay tahay nebigaa ka digtoonaan lahaa saasay marka culimmada tilmaameen midda kale waxaa weeyaan reer baadiyaha inta laba la tukadaa afka looga sheegi karaa oo dad u sheegaa la gaarsiin karaa warkana waa fahmi karaa iyagu ayb sooma garana marka cudurdaarka ugu roon in la yidhaahdo waxaa weeyaan cumaan waa ta'wiilsaday yanii waa ta'wiilsaday wuxuu is yidhi haddiiba la yacnii qasrigan iyo salaad gaabintan asalkeedii hore waxay ku soo degtay markii waxay ku soo degtay cinda yanii fii xaalati اlkhawf mar haddii cabsidii laga baxayna amaa layska dhammaystirtaa buu is yidhi caa-ishana sidaasoo kale iyadana u ta'wiilsatay labadoodu marka way ta'wiilsadeen ayb sidaa in la yidhaahdaa ila aayaddu saasay leedahay waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min الصalaati in khiftum an yaftinakum اladiina kafaruu in khiftum shardi baa lagu xiray inkastoo shardigaas uu yahay shardi oo kharaja makhraj alghaalib mafhuum uusan lahayn xag usuulka haddana laakiin saxaabadu waa isweydiiyeen cumar nebigaan su-aale yidhi rasuulkii ilaahayu salaadda aan sii gaadhinayna maxay tahay oo hadda waaba aamin noqonnay cabsidii waa dhammaatay markaasaa nebigu uu yidhi sadaqo ilaahay idinku sadaqaysta waaye aqbala marka isaga wuxuu is yidhi cumar marka amaa khawfkii mar hadduu dhammaaday in la dhammaystira amay wanaagsan tahay caaishana sidaasoo kale way dhammaystiri jirtay iyadoo waataam yeeli jirtay baabu lqasri liahli makkata baabu lqasri qasrigii salaad gaabinta xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay liahli makkata reer maka ay gaabiyaan reer maka salaaddii ma gaabin karaan iyaga waxaan ogsoonnahay mako iyo mino waa jambi waa isku dhegan yihin bal mino mako unbayba ka mid tahay carafaad iyadoo waaba la gartayba baaray jirtaa laakiin mino iyadoo la joogo reer maka salaadda ma gaabinayaan usaataa ma yeelayan bacdu ahlilcilmi oo fuqahada qaar waxay yidhahdeen reer maka salaadda waa inay dhammaystiraan maxaa yaele iyagu musaafiriin ma aha mina iyo maka waa isku meel un marka salaaddii waa inay taam yeelaan xadiid markaa yani dacfi ku jiray sheegeen oo nebigu markii uu tukaday labada ragco ayaa waxa uu yidhi atimuu salaatakum fa innaa qowmun safrun salaaddiinna dhammaystirta annagu dad musaafiriinaan nahay laakiin qisadaasi ma aynan ahayn mina nebiga kuma samaynin yani fatxu makuu ku sameeyey sannadii sideedaad markuu maka furtay salaadaha uu tukanayey waa gaabinaayey dadka reer makana wuxuu ku dhahayey atimuu salaatakum fa innaa qowmun safrun qisadaa marka maka ay ahayd amaa mina markii la joogay xajatulwadaac reer mina reer mako salaadda nebiga waa la gaabiyeen lama sheegin inay salaaddii iyagu ay dib ka istaageenoo dhammaystirteen lama sheegin mar haddii aan la sheeginna yacni abu daawuudna taasuu sheegi doonaa waxay tusayen marka reer maka xataa inay gaabinayaan salaadda gaabintan marka iyagu ay gaabinayaan safar miya mase waa nusug waa nusugay leeyihin marka waa nusug qasri oo safar ku imaanaya ma aha qaala xadaana الnufayliyu qaala akhbaranaa zuhayru qaala akhbaranaa abu isxaaq wa huwa sabiiciyu camr bn cabdillahi alhamdaniy qaala xadaanii xaariثaة bnu wahbin اlkhusaaciy wa kaanat ummuhu hooyadii waxay ahayd taxta cumar cumar ayaa qabay fawaladad lahu cubaydallaahi ayay u dhashay ibna cumar qaala sallaytu maca rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalama nebigaan la tukaday buu yidhi xaariaha dhahay sallaytu maca rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigaan la tukada dhiminan wannaasu dadkuna akara maa kaanuu wannaasu dadkuna akara maa kaanuu yacnii intay ahaayeen inta ugu badan yay ahaayeen mar markay yacnii ugu tiro badnaayeen ayay ahaayeen fasallaa binaa rakcatayni buuna tukiyey fii xajati alwadaac qaala abu daawuud xaariatu min khusaaca xaaria waa reer khusaaca wa daaruhum bimakkata reer khusaacana makay degganaayeen markaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaa xaariana dadkii tukaday buu ka mid ahaa isaguna maki buu ah reer maka nin ah marka reer maka salaaddii ma dhammaystira ma gaabinayaan yacni ujeed ma dhammaystirayaan waa gaabinayaanoo imaamkay la gaabinaya baabun fii ramyi ljimaari baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii ramyi ljimaari dhagax tuurkii dhagaxii yacnii buurihii tuuristoodii ayuu baab yahay axkaamta caddaynteeda jimaarka marka ramyuljimaar maalinna maalinta tobnaad baa waxaa la tuuraa hal xabo waa jamrat alcaqaba ama alkubraa ee maalinta koo iyo tobanka labaiyo tobanka saddex-iyo tobankana qofkii joogaya saddex-iyo tobanka bacda duhur ayuu tuuraa saddexdaba asuqraa alwusطaa alkubraa min toddoba toddoba toddoba intaa isku soo wada duubduub hal camal waayo ramyuljimaar taasuu marka halkan uga hadlay baabun fii ramyi ljimaari halkan baab buu ku wada keenayaa waxaas oo dhan qال xdثna إbrاhيم بن مهدي qال xdثnي علي بن mshر عن يزيد بن أbي زiياad wهو الhاشhimiyu ضacfi baa ninkan ku jiray qاala أنbأna سulaymaan بن cمر بن الأxوص can أmihi qاaلaت raأytu rasuul الlahi sl اه sلم nebigan arkay yarmi اljamرaةa isagoo jamrada tuuraya min baطni الwaadi dooxada caloosheeda dhexdeeda isagoo ka tuuraya min baطni الwaadi marka meeshaa waadi bay ahayd marka waadiga marka waxuu ujeeda meesha dooxada ah marka laga daadego hoosta la galo toga marka calooshiisu marka meeshaasuu ka wadaa meesha banka ee gudaha ku jirta godan iyuu ka tuuray wahuwa raakibun isagoo fuushan ila tuuri kara marka qofka isagoo fuushan yukabir waa kibaaranaya waa allah akbar buu dhahaya maca kulli xasaatin dhagax kasto warajulun ninna min khalfihi gadaashiisa uu yahay yasturuhu ou asturayo fasa'altu cani rajuli ninkii baan waxba ayaan su'aalay xaggiisa wax ka su'aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen alfadlu bnu اlcabaas weeyaan waاsdaxama الnaasu dadkiina way isciriiriyeen faqaala الnabiyu sal ا slam nebigu waxau yidhi yaa ayuha اnnaas dadow laa yaqtul bacdukum bacdan qaarkiin qaarka kale yaanay dilin waidaa ramaytum اljamrata jamrada haddaad tuuranaysaanna farmuu tuurta bimili xasal khadfi farganka dhagaxiisa oo kale ku ganta haysdilinina marka qofka xaj buu soo doontay inuu dadka dilo sooma doonanin dembi buu ka qaadaa marka meeshii oo wanaaggu yimid midda kale cibaadadan iyada waxaa weeyaan ramyuljimaarka dhagax tuurku waa cibaada min alcibaadaad waa qofku sakiino iyo deganaan inuu ku yimaado waay markuu u socdo iyo markuu tuuranayo iyo inuu isagoo marka xasillooni ku taagan inuu tuurto isagoo qofna dhibin isagana dhib isu keenin wakhtiyadan dhoweyd hadda ka hor waxay iska ahaan jirtay imtixaan iyo shiddo qofkii yacnii waxaa weeyaan inuu dhimanayo kusoo talagelaa dadkii iyagii ciriirigoodii iyo ishaysadkoodii armay iyaydnan kala dhumin darteeday ummad baabi'inayan ugu tumanayaan qofku kusii tumanayo uma jeedo qaarna waxaa weeyaan markay sii socdaanba welwel ayaa ku jira welwel meeshii la rabay cibaadadii in qalbi faarig oo waa yacni fiicanoo khushuuc ku jiro lagu tegi lahaa ninkii waaba welwelsan yahay meeshii baan u socdaayuu le lagu soo dhima jireen meel in lagu dhinto ilaahay ugu talagale maaha meel ilaahay lagu xuso laakiin dadkii iyagii baa ka dhigay sidaan wakhtiyadan dambese ilaahay ummadda waa uga fududeeyeen iyadoo sidaa ay tahay ba haddana dadkii inay isaga inay ummad ku baabi'iyaan iyagiina ku dhintaanay jecel yihiin marka qofka inuu taa iska ilaaliyo nam marka tanoo kale ku tuurta buu yidhi qaala xadaanaa abu hawr jamrat alcaqaba ayuu markaa jooga qaala xadaanaa abu hawr ibraahim bnu khaalid ya ya waa saxiix xadiidka yasiid isagu waa daciif laakiin xadiidku shawaahid iyuu leeyahay qaala xadaanaa abu hawr ibraahim bnu khaalid wahuwa abu hawr saaxibu اlimaam الshaafici weeyaan asxaabtiisii ciraaq iyuu ka mid ahaa abu hawr iyo axmed binu xambal iyo xusein alkaraabisi iyo maxamed ibnu sabaax alxasan ibnu sabaax iyo raggaasoo dhan marka waxay ka mid ahaayeen ardadiisii ciraaq madhabka shaaficiguna wuxuu ku leeyahay yanii aqwaal in kastoo culimmadii hore ibnulmundir iyo kale isaga shaafici markay aqwaashiisa abu hawrna qowlkiisa sheegi jireen wadahaba shaaficiyu wa abu hawr wa axmed binu xambal iyo sidii yanii axmed binu xambal iyo isxaaq iyo kaleu madhab u lahaa saasoo kale madhabkiisa u xikaayoon jireen ayb laakiin culammada shaaficiyada waxay ku daraan ragga un marka waxaa weeyaan dadka yanii awjuhda iska leh uu ku jiraa haddaanu isaga lahayn awjuh dad ka dembeeyena awjuh bay leeyihiin asxaabulwujuuh waaye la yidhaaha waxaa weeyaan marka madhabkiiba waxba waxay noqonaysaa in madhabkiiba aan aan wax badan laga laga waxayn karin isaga dadkii shaafici mushaafahatan wax uga qaatay buu ahaa faqiihna waa ahaa usuusha shaaficina cid uga aqoon badnayd ma leh yaa waay marka yaa u diidaya inuu asxaabulwujuuh yahay marka qolo kaleo aan shaafici la kulmin oo fiqigana aan ku dhammayn iyagii waxaa la leeyahay waa asxaabulwujuuh isagii baaba kaga owleysnaanay وwhb بن بyاn qاaل أخبرnا عubayدة عن يزيد بن أbي زiyاد عن سلaيمان بن cمر بن لحوص عن أمهi qاaلت رأyت رasuuل الlh صلى اه عل سلم cinda جمرة الcqبة ayaan ku arkay raakiبa isagoo fuushan وara'aytu bayna أصاaبicihi farihiisa dhexdoodana xajaran baan ku arkayay dhagax faramaa waa tuurtay warama الnaasu dadkiina way ganteen qاaل xadaثna محamed بن العلاء qاaل أنbأna بن إdriis qاaل أخبرna يزيد بن أbي زiyاad بإsناadihi في hda الxadيiث zaada walam yaqum cindahaa agteedana ma istaagin yacnii jamratulcaqaba agteeda ma istaaginoo duca uma istaagin maalinta tobnaad jamratulcaqaba keligeedaa la tuuraa waana laga tagaa maalinta kow iyo tobnaadna suqradaa laga soo bilaabaa toban geeskeedaa la tagaa duca dheer buu nebigu ducaystay wustada midda dhexuu tuurtay haddana toddoba ku tuuray geesuu tegey duco dheeruu ducaystay oo lagu qiyaasay qadri suuratilbaqara oo kale haddana midda kaleu aaday jamratulkubraa waa tuurtay toddoba kuma uusan hakanin waa iska tegey yani iyadu ma aanay ku ducaysan marka sunno maaha in lagu ducaysta iyadana agteeda ayb bacd alfuqahaa waxay ku cileeyaan meel iyada waasaca ma lahaynoo la istaago laakiin haddaan xataa meel waasaca aanay lahayn meel unbuu istaagi lahaa marka haddaan isagiina samaynin khulafaa uraashidiinna aynan samaynin innaga waxaan ilaahay ugu dhowaanayna inaanaan annaguna meeshaas ku ducaysanin ayb qaala xadaثna mxamed bn اlcalاء qaala anbana bnu idriis qaala akhbarana yزيid bn abi ziyaad biisnaadihi fi hada اlxadiiث zaada walam yaqum cindaha qaala xadaثna اlqacnabiyu qaala akhbarana cabdالlahi can ibni cumar can naafic can ibni cumar anahu kana yaأti اljimaara jamaraadkii ayuu imaanayay fi اlayaami الثaلaaثaةi maalmaha saddexda bacda yowmi naxri yowmu naxriga ka dambeeyo maashiyan isagoo lugaynayo daahiban raajacan sii socod iyo soo socodba daahiban isagoo tegayo raajacan isagoo ka soo laabanayaba waa soo lugaynaya waana sii lugaynaya ayb ibnu cumar saasuu yeelayey wayukhbiru ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam wuxuuna sheegayey nebigu kaana yafcalu dalika inuu sidaa yeelayo qaala xadaana axmed ibnu xambal qaala ahbaranaa yaxya bnu saciid can ibni jurayj qaal akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquul ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan maql ayaan arkay yarmi isagoo tuuranaya calaa raaxilatihi gaadiidkiisa dushiisa isagoo ka tuuranaya yowma naxri yaquulu ou dhahaya lita'khuduu manaasikakum acmaashiinna iga qaata qaala laa adrii ma ogi lacallii laa axuju inaanan xajinnin bacda xajii haadihi xajatii haadihi xajkaygan kan ah kadib inaanan xajinnin baa laga yaabaayo war acmaasha hadda iga barta ayb xadiidkan marka waxaa laga qaatay ficil kasta oo nebigu xajka ku sameeyey maadaama uu qowlkan bayaan u yahay waa waajib saasay culammada ka qaateena ilaa wuxuu saarif loo helo ile nebigu sal l slam wuxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum lita'khuduu manaasikakum acmaasha xajka iga qaata aniga amar waana lita'khuduu waa yacni waxaa weeyaan waxaa la geliyey ficil mudaaric oo laamul amri la geliyey min siyaqi اlamri bay ka mid tahay mar haddii nebigu marka amar ku bixiyey in acmaasha isaga laga qaato sidaa uu si qowl ahaan u sheegay ficil walbaa uu la yimaadaa waa waajib marka allaahumma wixii waajibnimo wax ka bixiyo oo sunno ka dhigaayo haddii loo helo way ka baxayaan mar haddii laysku qabto ficil nebigaa sameeyey ficil marka la dhihi maayo ficil wujuub lagama qaadan jirin meeshaan lama dhahayo maxaa yeele ficilka waajib waa laga qaadan jiray haddii uu qowl bayaaninayo amar qowli hadduu bayaaninayo waa laga qaadan jiray tanna tii oo kale way qال xdثna بن حنbl qال أخبرna يحيى بن سعيid عن بن جurayج qال أخبرnيi أbو الزuبير qال سمعت جابر بن cبداللaه يقول رأيت رsuuل اللaه صلى اه سلم نبgaan arkay yrmi isagoo tuuranaya calىa raaxilatihi yومa النaxri duxan xili barqa marka yوم النaxriga qoraxda markay soo baxdo kadib unbaa tuurashadu bilaabanaysaa فأma baعda ذalika kaagaas kadib bacda daalika ishaaradu xaggay ku dhacayn bacda yowmi naxri maalinta ciidda ee tobanku ay tahay maalmaha ka dambeeya kooiyo tobanka labaiyo tobanka fa bacda zawaali shamsi buu nebigu tuurtay qoraxda markay iilatay kadib waa waqhtiga duhurka hadda u fiirsa marka maalinta tobanka ah oo habeenkii aad musdelifo soo barisay saad u soo socoto mino ayaad soo gelaysaa qoraxda markay soo baxdo kadib ayaad jamaraadka tuurid ku bilaabeen maalintaa waqtigaasaa la tuuraa barqadii waa waqtiguu bilaabmaya w ilaa taqriiban qoraxdu ay ka dhacdana waa jiraa bacd alculamaana ilaa nisfuleyl waa la tuuro karaa bay dhahayaan ayb maalmaha kale laakiin iyaguna oo saddexdaba la tuuraayo maalintan hal unbaa la tuuray laakiin maalmaha kale saddexdaa la tuuraa kooiyo tobanka labaiyo tobanka saddexiyo tobanka ninkii joogaya iyada bacda zawaala la tuuraa duhur markii la tukada kadib ayay bilaabmaysaa fa amaa bacda dalika fabacda zawaali shamsi ayuu nebigu tuuray waa in looga dayda marka qaala xadaثana cabdullahi bn muxamedin الzuhriy qaala akhbaranaa sufyaan can miscar wa miscar bnu kidaan can wabara qaala sa'altu bna cumara baan su'aalay mataa armi ljimaara dhagaxda goor baan tuuranaya qaala idaa ramaa imaamuka farmi imaamkaaga hadduu tuuranayo tuuro nin la wada haddaa tahayo imaam uu hogaaminayo imaamka ku hogaaminayo jamaacadaha khilaafina la tuuro fa acadtu calayhi اlmas'alata mas'aladii baan ku celiyey faqaala waxa uu yidhi kunnaa innagu waxaan ahayn nataxayanu inaan yacnii gooraysanayno oo aan wakhtiga sugayno kunnaa waxaanu ahayn nataxayanu inaan yacnii gooraysanayno zawaalo shamsi qoraxda zuulitaankeeda qoraxda iilashadeeda ayaanu wakhtiyaysanaynin oon yacni wakhti ka dhiganaynin markay qoraxda iilato fa idaa zaalat ishamsu qoraxdii hadday iilato ramaynaa waa gananaynay oo waa tuuranaynay qaala xadaanaa caliy bnu baxrin wacabdullaahi bnu saciidin almacnaa ay macnaahumaa waaxid qaala ahbaranaa abu khaalidin alaxmar can muxamed bni isxaaq can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi can caaishaةa radia allahu canha qaalat afaada rasuulu ullaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu dawaafkii ifaadaha buu soo sameeyey min aakhiri yowmihi maalinkiisa aakhirkeeduu sameeyey xiina salla duhra markuu duhur ka tukaday kadib jumladaani marka jumlo iyadu saxiixa ma ah maxaa yeeley nebigu waxaa sugnaatayba maka inuu duhur ku tukadayba see bacda duhur kadib ou haddana dawaafulifaado u soo sameeyey marka xadiidkii dheeraaya jaabir iyo waxay tilmaamayeen inuu nebigu tuurtay wakhti barqa ah gowracay tintii xiirtay dabadeed uu maka aaday dawaafulifaado soo sameeyey duhurkiina oo maka ku tukaday bacdi riwaayaatna waxay tilmaamayaan inuu duhurka mino ku tukadayba taa iyada waxaa lagu jamcinayaa dabcan dadkii makana waa soo tujiyey nebiga maadaama isagu imaam uu ahaa dadkii mino oo ugu yimidna waa tujiye sunno ahaan uu tujiyey salaadiisii horena midda faradka waa tii uu maka ku tukaday xadiidkanse wuxuu ku leeyahay afaada rasuulu llahi sal slam min aakhiri yowmihi buu sameeyey xiina salla duhra markuu tukaday ayb yowmunaxriga yacni aakhirkiisuu ka wada maalinta tobnaadka aakhirkeeda gelinka dambe ayuu dawaafulifaadihii sameeyey xiina salla duhra markuu duhurkii tukaday uma rajaca ilaa minan buu u soo laabtay famakata bihaa waa nagaaday layaaliya layaali ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiq habeennadooda yarmi ljamrata ayuu tuuranayay idaa zaalat ishamsu qoraxda hadday iilato kulla jamratin jamro kastaa bisabci xasayaatin toddobo mas'ale cusub waay muddan jamro kastaa meeqaa lagu tuurayaa toddobo dhagax toddobo dhagax saad marka ku shakiso tirada yar baad qabsaaye yukabiru maca kulli xasaatin dhagax kastaa agtiisana waa la kibaaranaya wayaqifu cinda aluulaa midda hore agteeda waa istaagayey wathaaniyati midda labaad agteeda waa istaagayey fayudiilu lqiyaama qiyaamkii buu dheeraynayey wayatadaracu ilaahay buu isu bihin bihinayey u khushuucay wayarmi taaliata midda saddexaad ayuu gananayey jamratulcaqaba waa walaa yaqifu cindahaa agteeda ma istaagaynin xadiidkan marka waa saxiix ilaa jumlada afaada rasuulullaahidaas maaha qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wamuslim bnu ibraahiim almacnaa qaala ahbaranaa shucba can اlxakam can ibraahiim can cabdiraxmaan bni yaziid can ibni mascuudin qaal lama intaha ila aljamrati اlkubraa markuu gaaray jacala albeyta kacbadiibu wuxuu yeelay yani jihada ay kacbada ka xigto can yasaarihi bidaxdiisa wa minan minan can yamiinihi midigtiisa ayuu yeelay mina marka waa meesha uu ka soo tegey jamaraadku waxay ku yaallaan maka iyo yani meesha mina ugu dambaysay ku yaallaan jamaraadku haddii jamaraadka laga degdego makaaba la galayba marka makana wuxuu iska mariyey dhan gacantiisa bidix minana dhankiisa midig ayuu iska mariyey sidaa marka uu yahay ayuu jamradii markaa tuuray warama aljamrata bisabci xasayaatin buu ku tuuray waqaala ibnu mascuud waqaala wuxuu yidhi haakadaa sidan oo kalea rama aladii ramaa uu u tuurtay alladii kii unsilad lagu soo dejiyey calayhi isaga korkiisa suurat lbaqara suurat lbaqara nebigii lagu soo dejiyey sidan buu u tuurtay qur-aanka kaleba nebiga waa lagu soo dejiyey suurat lbaqara muxuu gaar ugu sheegay wuxuu ugu sheegay culammadu yidhaahdeen li'annahaa axkaamta xajka iyadaa aad loogu tilmaamay qur-aanka yacnii axkaamta xajka suuratulbaqara aad uga hadashay suuraddan kale iyada xajkiiba lagu magacaabo suuratulxaj axkaam aad u tiro badan ma sheegayso kama sheegayso intay baqara ka sheegtay ka sheegi maysa iyo sideedaba suuratulbaqaradda axkaam fara badan baa lagu sheegay nikaaxii dalaaqii jihaadkii axkaam fara badan qisaastii iyo wax badan baa lagu sheegay ayb marka sidaa buu yidhi qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslamata alqacnabiyu can malik xaa waahbarana bnu sarx qaala anba'na bnu wahbin qaala ahbaranii malik can cabdillaahi bni abi bakrin can moxamed bni camr bni xasbin can abiihi can abilbadaax ibni caasim can abiihi ana rasuula اllahi sal l salama rakhasa nebiga wuu ruqseeyey liricaa'i libili geela kuwa raacaya fi lbaytuutati bariitaan dhexdii ayuu u ruqseeyey oynan yanii ay meelo kala baryayaanoo mina aanay baryaynin ayb fi lbaytuutati ay fii tarki lbaytuutati baritaanka minaad inay ka tagaanoo u ruqseeyey yarmuuna markaa mina ma baryayaan waa midda masaladaaan ka soo hadlayno mar haddii rakhasa la yidhina inay waajib ahaydaan laga qaadanaa qolyahan iyaga loo rugseeyey reer cabbaasna maahane waa qolo kaloo iyagu geelley ah oo geelu amuu ka dayacmaa marka iyagu aan aan ka joogi karin damaalka waa la mid isaguna naqan fi lbaytuutati fii tarki lbaytuutati baritaanka ka tegistiisa ayuuyani u rugseeyey yarmuuna way tuuranayaan yowma naxri maalinta tobnaad jamratulcaqabay tuuraan uma yarmuuna way tuurayaan alhada berri uma yarmuuna way tuuranayaan alhada berrito iyo wa min bacdi alhadi berri dambe biyowmayni laba maalmood bay maalin ku tuuranayaan uma yarmuuna way tuuranayaan alhada yani maalinta berrito yowmu naxriga berri ka ah waa maalinta kow iyo tobnaad wa min bacdi alhadi iyo maalinta dambe ayay maalintaa u tuurayaan yowmu aani cashar biyowmayni ay liyowmayni bay u tuuranayaan waxay samaynayaan maalinta yowmu naxriga waa tuurayaan yowmu naxriga markay tuuraan maalinta kow iyo tobnaaday imaanayaan maalintaa kow iyo tobnaad dhagaxdii ay tuurayeen iyo maalinta labiyo tobnaadee ku xigto ayay tuuranayaan hal maalin oo iska tegayaan hal maalin maalinta yacni waxaa weeyaan kow iyo tobnaad ayay waxay tuuranayaan maalintii kow iyo tobnaad dhagaxdiisii iyo maalintii labiyo tobnaad dhagaxdeedii biyowmayni ay liyowmayni wayarmuuna yowma annafri maalinta markaa dambe na waa tuuranayaan wayarmuuna yacnii way tuuranayaan yowman yacni yowma annafri maalinta markaa ay dadku tegayaan way tuuranayaan alinsiraaf maalinta mina laga tegaayo xadiidka sida maalig uu ku fasiray yacnii waa way ka duwan tahay middaani sida maalig uu ku fasiray sidaan sheegnay waa oo raawiga xadiidka ah ayb sidan hadda iyada waaa waay macno kalena marka waa leedahay macno waxaa weeyaan yowmu waxaa weeyaan waxay tuurayaan yowmu naxri ayb maalinta labiyo tobnaad bay imaanayaan kow iyo tobankii soo dhaaftay iyo labiyo tobankii bay maalintaas tuurayaan yowmu nafrina waa maalintaa labiyo tobnaad yowmu nafri alawal ilaa maalinta ugu horrayso dadku ay ka tegayaan waa maalinta labiyo tobnaad ba marka maalinta labiyo tobnaad bay kii kow iyo tobnaad kii labiyo tobnaad isku tuurayaan yowmu naxri iyaga waa tuurayaanoo maba ka tegayaan sidaa maa markaa yani iyadana waa loo tilmaamay ayb wayarmuuna yowma annafri yay tuuranayaan anna rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam rakhasa wuu ruqseeyey liricaa'i اlibili kuwa geela raacayo fi lbaytuutati fii tarki اlbaytuutati buu u ruqseeyey yarmuuna yowma naxri bay garanayaan uma yarmuuna alhada wa min bacdi اlhadi biyowmayni ay liyowmayni laba maalmood yay tuuranayaan ayb wayarmuuna way garanayaan yowma annafri maalinta yacni yowmu nafri ee dambe ee ugu dambaysana way garanayaan shaarixan marka isaga wuxuu dhahayaa saaxibu cawninmacbuud tafsiiru اlxadiidi imaam maalik wuxuu yidhi fii ma naraa wallaahu aclam annahum yarmuuna yowma اnaxri maalinta tobnaad jamrat alcaqaba uma yansarifuuna waa tegayaan liracyihim faidaa mada alyowm alladii yeli yowma اnaxri maalinta yowmunaxriga ku xigto waa maalinta kow iyo tobnaad hadday tagto wahuwa aaniihi weeyaane atow way imaanayaan alyowma aali maalinta saddexaad faidaa mada alyowma aladii yeliihi faidaa mada alyowmu aladii yelii yowma annaxri wahuwa aaniihi weeyaane atow alyowma aali ayay u imaanayaan ramow min alhadi wadalika yowmu nafri اlawalna waa tii shalay yani waxay u tuuranayaan marka tii ka tagtay kow iyo tobnaaday maqnaayeen iyo middaa labaiyo tobnaaday u tuuranayaan liman tacajala fii yowmayni fayarmuuna lilyowmi aladii madaa ay aani naxri aani naxriga waa kooiyo tobankii wa uma yarmuuna liyowmihi maalintoodaas ay joogaanay u tuuranayaan waa tafsiirka maalik saawa maalintii ciidday tuurteen kooiyo toban waa iska tageen maba joogaanba labaiyo tobanay imaadeen maalintii shalay ka tagtay kooiyo tobanka ayay tuuranayaan maalintoodaas ay taagan yihiin waa ku darayan ile maalinta labaiy tobnaad ay joogaan markaas ma ogtahay ayb maalintii shalayna waa tuuranayaan ka tagtay markay tuurtaan kadib maalinta labaiy tobnaado maalinka ay joogaan ah kiisiina waa tuuranayaan liyowmihim dalika alxaadir ayb uma yarmuuna liyowmihim dalika alxaadir ayb ayay u tuuranayaan aalian naxri naxrigana saddex uu ka yahay ogow yowm اnaxri yowm اlxaadi cashar yowm اhaani cashar saddex waa ayb yay u tuuranayaan wayadullu lifahmi malikin اlimaam riwaayatu sufyaan alaatiyati baana tusayso lafdigaa middaa dambe yaa tusayso qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa sufyaan can cabdillaahi wmuxamadi ibnay abi bakrin can abiihima can abi اlbadaax ibni cadiy can abiihi ana الnabiya sal ا l slm rakhasa lلricaa'i kuwii geela raacayay wuu u ruqseeyey an yarmuu inay tuurtaan yowman maalin wayadacuu yowman maalinna ay ka tagaan tafsiirka hadda maalig tobankii bay tuurteen kooiyo tobankii waa ka tageen labiyo tobankiiay tuurteen labiyo tobankiina waa maalintii la kala tegi karo xajkiiba ugu yanii dadka qaarkood ay iska bixi karaan dadka yanii ninkii raba uu bixi karaan qال xdثna cbdالرحمن بن المبارك qال أخبرna khالد بن الxاrث qال أخبرna شhuعبة عن qتاaدة qال سمعت أbا mجلز وهو لاحق بن حmayd yquل سألت بن cabاaسi عan شhayءi min أمri الجimaari arin arrimaha yani dhagaxa ka mida ayaan su'aalay faqاala ma adrيi ma ogi arramaaha rasuul الlahi sl اه sلم nebigu inuu jamaraadka tuurta biسiتin لx bisabcin ama toddobo inuu toddobo tuurto aan shaki lahaynna waa soo aragnay qال xdثna مسدد qال أخبرna cبدالواxد بن زiياaد qال أخبرna الxجاaج عن الزهري عن cمرة بنت cبدالرحمن عن cائشhaةa qالت qاla رasuuل الlahi صلى اه سلم إda ramىa أxadكم midkiin hadduu tuurta جمرة الcaqبة faqad xala lahu kul شhaيin شhay kasta waa u xalaal noqday ilا النiساء haween mooyaane taxallul alar taxallul alasqar haddii jamaraadka maalinta tobnaad uu tuurto xiirtana bis waay marka naag intaan ka ahayn inta kale waa u bannaanta dawaafulifaadaha markuu sameeyana macalnaagga u bannaanta qaala abu daawuud hada xadiidu ضaciifun weeyaan buu yidhi alxajaaj lam yara aلzuhriya zuhri maba arkinba walam yasmac minhu kamana warinin laakiin xadiidkan marka shawaahid buu leeyahay waana yanii kabayso waana saxeex وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه